asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya anigoo ah cabdinaasir axmed barkhad waana xubinteenna murtida maanta ee haddii rabbi idmahayo aynu howlaha badan ku soo qabanno ama aan sheekooyinka badan ku soo qaadanno taanun maantana waxaan ku soo qaadanaynaa haddii rabbi idmo sheekooyinkeenaas caalamiga qayb ka mida siaad u ogtiinba dhegaystayaal waalidku waa shay qaali ah maadaama waalidiintu ay qaali yihiin waa in waalidnimadana la qaaliyeeyaa oo waalidnimadu ay noqoto mid sarraysa marka nin aad iyo aad ka mid ahaa ragga af soomaaliga aadka u yaqaana ayaa wuxuu maqlay sheeko sheekadaasoo ahayd sheeko cajiiba sheekooyinkuna dee way kala sarsareeyaano isku mid ma aha sheekooyinka qaar waxaa jira markaad maqasho maskaxdaada faker ku beeraya iyo sheekooyinka markaad maqasho qaar iyaga keliya aad soo qabani oo sheekada keligeed un aad ku koobnaani iyo mid kula faafiyo meelo badan kula gaadhi ama kula daadi ama kula gawaan raaciyo dhinac kale kula aadi sheekooyinka ayaa sidaa iyada ah u kala duwan waxaana ka mid ah sheekooyinka cajiibka ee kala duwan kolka aad wax aadan horay u aqoonin laguu sheego ayuu laba u kala baxaya mid aad maskaxda rogrogto oo intaad wareejiso addaada waxaasu see macquul ku noqon karaa see ku jiri karaa see sidaa ku yahay see sidaa ku ahaa see lagu suurageliyey midaad dhahayso adigu aad isku faafayso iyo mid aadan halkaaba ka qaadayninoo aad horay u moogeydoo laguu sheegay intuu kuu noqdo aad sidaa u qaadatay labadaas ayuu mid noqonayaa saasay marka sheekooyinku ku kala duwan yihiin nin baa marka loo sheekeeyey waxaa lagu yidhi war hebelow mid ma og tahay markaasuu yidhi hee saa la yidhi ninkii shayddaan ahaa hooyadii ayuu dilay waa yaabay marka ninkii dee wuxuu maqli jiray iyadoo acuudu billahi mina shaydaan rajiim la dhaho marka maba uu soo dhiganinba shaydaankii layska naarhay ayaa hooye leh meeshaba ma uusan soo dhiganin oo wuu yaabay arrintii wuu yaabay madaxuu wareejiyey oo shaydaan mahooyuu lahaa oo hadduu hooye leeyahay waxaanoo dhibah uu dadka geysanayay fidmada iyo balaayada uu ka shaqaynaya maxay markii hore uga tarabiyen weyday oo kaale shaydaan hooyadii xaggee ku nooshahay su-aalo fara badan ayuu isweydiiyey ninka maskaxdiisiiyo fikerays yaa la arkay markaasaa leeyay hebelow maxaad la fikeraysaa markaasuu yidhi nimayahow shayddaanna mid hooyadii dila waa yahay buu yidhi oo waa ka suurtoodo dabeecadda inuu hooyadii dilaa hooyadii shayddaan dhashayna wax la dilo way tahay aad ugu fiirsa hadalkiisa ninkaas qaabku u fakeray waxa uu yidhi nimayahow shayddaan hooyadiina wax la dilo way tahay ee shayddaanna nin hooyadii dila waa yahay oo way ka suurtowdaa dabeecaddaas inuu hooyadii dilaa oo waaba shayddaanoo marka horuu dhibaato socota ahaa marka maadaama uu dhibaato socoto ahaa inuu hooyadii dilo waxba kuma aha iyaduna wax la dilo way tahayoo shayddaanoo adduunkii oo dhan fidmeeyey oo dhinac walba qarribay oo noocaasa yay dhashay buu yidhi marka shayddaan hooyadiina wax la dilo waa tahay buu yidhi shayddaanna mid hooyadii dila waa yahay buu yidhi oo fekerkii maskaxdiisa ayaa soo tufay markuu fekeray sababtoo ah iyadoo lafteedu hadday waalidnimo u qalanto islaam fiican tahay shayddaan bay adduunka ka tarabiyayn lahayd buu leeyahoo maadaamay tarabiyayn weyday wax la dila way tahay oo dhibaatadii adduunka kusoo kordhisay iyo in laga gooyo mudan tahay ee shayddaan laftiisuna dee mid akhlaaqla ma aha oo mid waalid tixgelinaya ma aho oo hooye iyo waxaas nin u joojinaya ma aho oo mid hooyadii dili kara waa yahay buu yidhi marka labaduba waa macquul ayuu yidhi oo fekerkiisii ayaa halkaa iyada ah la gaadhay waa ninkii lagu yidhi shaydaan baa hooyadii dilay mahmaahda maantaan kusoo qaadanayna xubinteenna murtada maanta idamka eebe waxaa la yidhi wareerka wakhtigaa keenay